mahadsanid walaal taariikhdu marka ay ku beegneed tobankii bishii safar ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada maalin sabti ah waxaa deegaanka coos weyne oo ka tirsan gobolka galgaduud ka dhacay dagaal malxamad oo taariikhda galay kaasoo lagu laayay boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka hub gaadiid iyo saanad militarin ah lagu soo furtay dagaalkaasi iyadoo sidoo kale lagu soo qabtay maxaabiis dagaal dagaalka waxa uu ku bilowday oo lagu daahfuray weerar nafhuurnimo ah oo uu fuliyey naftiihura ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kadib si toos ah u bilowday weerarka mujaahidiinta iyadoo ay militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarkan xooggan fuliyey ay u daateen afar saldhig oo ay deegaankaasi ku lahaayeen ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo maalmo kooban uun ku sugnaa saldhigyada lagu weeraray iyo guud ahaan deegaanka ciidamada la weeraray ee ka mid ahaa dowladda federaalka ayaa tiro ahaan waxa ay ku dhowaayeen laba kun oo askari hardan adag ayaana subaxa halkaasi ka dhacay iyadoo hubka culus iyo midka fududna la isku dhaafsaday dagaalkaasi waxaana ugu dambayntii guusha iyo gacanta sarayse helay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka qaaday kuwaasoo in ka badan laba boqol oo askaray bilqay goobta dagaalka dhegtana dhiigga u daray sidoo kale askarta waxa ay furteen hub nuucyo kala duwan isugu jiray oo gaadiidka dagaalka ayaa ka mid ahaa sidoo kale saanad militari oo aad u fara badan oo aan la soo koobi karin ayaa goobta lagu qaatay iyadoo intii uu dagaalku socdayna gacanta lagu dhigay askar noolnool oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka sheekh mahad warsamaan abu abdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad uu jeediyey markii uu dhacay dagaalka kadib waxa uu ku sheegay in dagaalka coos weyne oo keliya gaadiidka hubka rasaasta iyo saanadda ay gacanta ku dhigeen ay qiimo ahaan kor u dhaafayso labaatan iyo saddex milyan oo dollarka maraykanka ah dagaalkan waxaa kaalin weyn ku lahaa islamarkaana ka qayb galay beelaha wacaysle iyo murusade kuwaasoo wadadega coos weyne cashar lama ilaabaan ahna u dhigay ciidanka dowladda federaalka markii uu weerarku dhacay waxaa goobta dagaalka ka hadlay hoggaanka qabaa'ilkan wayna garnaqsadeen iyagoo tilmaamay inay horay digniin u bixiyeen hase ahaatee la dhegaysan waayey maantase natiijadeedu la hayo waxay kaloo caddeeyeen in laga gardaran yahay deegaankooduna loogu yimid iyagoo horay u diray digniin kama dambays ah intii ka badbaaday xabadda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyagoo farxanaya gaaray magaalooyin iyo deegaano ay ka mid yihiin ceeldheer iyo galcad kadib markii la baacsaday oo ay ku silceen waddada waxayna askartii ay u tageen uga sheekeeyeen wixii ku dhacay markaas ayayna ciidanka kale ee ay u tageen cabsi ka sii qaadeen wixii ka dhacay coos weyne oo ay indhahooda ku arkeen dhagahoodana ku maqleen waxay xagga cararka iyo in la faaruujiyo furumaha dagaalka uga horeeyeen askartii soo jabay iyagoo qaarkood bilaabay inay isku daadgureeyaan gaadiidkii u yidha halka inta soo hartay qaybtooda ay cagahooda maaleen kuwana qarash fara badan ayay ku bixiyeen gaadiidka shacabka si ay naftooda u badbaadiyaan dowladda federaalka waxay isku dayday in askarta furumaha dagaalka ay ku celiso hase ahaatee waa ay ku guuldaraysatay arrinkaasi waxaana ka xoog batay hadalkeeda boolo xuftaynta iyo beenta isugu jiray ee ay warbaahintu ka sheegaysay xaqiiqda taala fagaaraha dagaalka ee aan la qarin karin hal mar ayay si lama filaan ah askarta dowladda federaalka muddo toddobaad gudihiisa oo ay hadalhaynta weerarkan si xooggan u taagnayd waxa ay soo faaruujiyeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala galgaduud oo ay ka mid ahayd ceeldheer galcad zagawaay budbud ceelbuur webxo iyo coos weyne oo dagaalka looga qabsaday jahawareerka ku dhacay ciidanka kusoo jabay furuumaha dagaalka waxa uu kalifay in askarta qaarkood ay go'aansadaan inay dib ugu laabtaan guryahooda iyo halka uu ka yimid askari weliba qaar badan ayaana qoryahooda gatay oo isaga fadhiistay ciidanka kuwaasoo qayb ka mid ah ay isku dhiibeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana sheekeeyeen wixii ay ka dhaxleen weerarkii coos weyne iyo siduu u saameeyey subaxii uu dhacay dagaalka iyo kadibba dowladda federaalka waxay isku dayday inay ciidanka jabay isku nidaamiso waxay ku fashilantay xitaa in ay ka hor istaagto go'aanka ay qaateen oo ah inay gaaraan halka ay doonayeen waxaana arrinkaasi ku soo guuldaraystay madax badan oo uu ka mid yahay xamse cabdibare ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka kaasoo ciidamada soo jabay qaarkood oo isku dhexyaacsan ugu khudbeeyey magaalada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe xataa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horeeyey ee ka hadlay weerarka isaga oo ku sugnaa dhuusamareeb iskuna dayey in askarta firxadka ah uu ku qanciyo in isla xisaabtan uu jiri doono hase ahaatee hadalkaasi waxba ma uusan ka bedelin go'aankii ay qaateen ciidanka indhahooda ku soo arkay waaqiciga dhabta ah ee ka jira jiida dagaalka dagaalkii coos weyne waxa uu ahaa dagaal taariikhda galay oo ilaa iyo haatan ay ka dhex guuxayso maanka iyo maskaxda dowladda federaalka wuxuu weerarkan xoogan hadal hayn ka dhex abuuray soomaalida ku nool dalka iyo dibaddiisa isagoo dhinaca kale ku soo aaday xilli xasaasi ah dagaalkan ayaa noqday mid gebi ahaanba soo afjaray duulaankii ka dhanka ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka ee uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud kadib doorashadii uu ku soo baxay ee dhacday shan iyo tobankii mey labada kun laba iyo labaatanka wuxuuna dhanka kale bannaanka soo dhigay taagdarada ciidanka dowladda federaalka iyo argagaxa ku dhacay quluubtooda kaasoo sababay inay furumo badan ay soo faaruujiyaan islamarkaana firxadkooda uu ku baaho meelo kala duwan oo dalka ka mid ah waxa uu marka dagaalkan ka dhignaa jab aan ka soo kabasho lahayn oo hal mar ku dhacay dowladda federaalka jahwareerna ku riday qorshihii xasan sheekh iyo xukuumaddiisa ay ka lahaayeen dagaalka socday oo isaga dabadii socon waayey si iskiis ahna ku soo afjarmay wuxuu gaaray dagaalkan ka dhacay deegaanka coos weyne heer xitaa lagu cabsi geliyo askarta dowladda federaalka ee xabsiyada ka shaqeeya marka la rabo inay amarka la siinayo sida laga rabo u qaataan oo aysan ka hor imaan amaba aysan ka caga jiidin waxyaabaha lagu xasuusan doono dagaalka coos weyne waxaa ka mid ah taliya mukhtaar xasan tifow oo loo yaqaanay shaah macabe oo ahaa taliyihii guutada shan iyo labaatanaad ee dowladda federaalka oo ay dad ugu wardambaysay isagoo coos weyne ku sugan ka hor dagaalka kadibna la waayay meel uu jaanci cirib dhigay dowladda federaalkuna aysan ilaa iyo haatan oo wakhtiga uu dhacay dagaalka laga joogo sanad wax jawaab ah ka bixi karin halka uu ku dambeeyey welina lagu baadigoobayo nolol iyo geeri waxaa hubaal ah in dagaalka cusweyne uu noqon doono mid looga sheekeeyo jiilasha soo socda ee dunida ka maqnaa xilliga macrikadan ay dhacaysay dadkuna waxay bilaabeen in xilliga uu dhacayay ay wax ku taariikhaystaan